Kitaabka Quduska ah ee loogu talagalay carruurta Soo jeedinaya Markii Ilaah Sameeyay Wax Kasta Waxaa qoray Edward Hughes Ciwaanka website-ku waa www.ma1914.org Yaa ina abuuray? Kitaabka Quduska ah Ereyga Ilaah wuxuu sheegayaa sidii aan ku soo bilaabnay erkiga aadanuhu. Waqti fog hortiis, Ilaah wuxuu abuuray ninkii ugu horreeyey waxaana uu bixiyey Aadan. Ilaah wuxuu Aadan ka sameeyey ciidda dhulka. Markii Ilaah uu Aadan ku afuufay nafta, Aadan wuu noolaaday. Waxaannu is arkay isagoo dhex jooga beer qurxoon oo la yidhaahdo Ceedan. Ka hor intii Ilaah aanu abuurin Aadan, waxa uu sameeyey duni qurux badan oo ay ka buuxaan waxyaabo yaab badani. Tallaababa tallaabo kadib, Ilaah wuxuu sameeyey meel taag iyo meel ban ah oo baxyo udgoon iyo dhir dhaadheer, shimbiro baalasha leh iyo shinni danaynaysa, kalluunka badda ku jira iyo xamaarata. Xaqiiqda Ilaah wuxuu abuuray wax kasta oo wax kastana way jiraan. Bilowgii, ka hor intii Ilaah aanu abuurin Ilaah oo keliya ayaa jiray, ma jirin dad iyo meel iyo wax kala toona. Waxba may jirin, muu jirin iftiin iyo mugdi toona, meel hoose iyo meel sare toona may jirin. May jirin shalay iyo berri midkoodna. Waxaana jiray, waxaa jiray oo keliya Ilaah oo aan lahayn bar bilow. Dabadeetna Ilaah fal ayuu sameeyey. Bilowgii, Ilaah samada iyo dhulka abuuray. Dhulkana qaab ma lahayn, wuuna madhnaa. Gudcurka moolku dul joogay, dabadeed Ilaah wuxuu yidhi, Iftiin ha ahaato. Iftiin baana ahaaday. Ilaah iftiinkii wuxuu u bixiyey maalin, gudcurkii wuxuu u bixiyey habeen. Waxaana jiray fiid iyo subax isla maalin ah. Maalintii labaad Ilaah wuxuu isku keenay biyaha badda waaweyn, badaha yaryar, iyo harooyinka iyagoo ka hooseeya samada. Maalintii saddexaad, Ilaah wuxuu yidhi, Cidda engegan ha muuqato, sidaasayna ahaatay. Ilaah sidoo kale wuxuu amray inuu dhulka soo saaro dhir waaweyn iyo kuwo yaryar iyo doog iyo ubaxyo. Sidaasayna ahaatay. Waxaana jira fiid iyo subax maalintii saddexaad. Dabadeed, Ilaahay wuxuu sameeyey cadceed iyo dayax iyo xiddigo badan oo ayna cidina tirin karin. Oo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii afaraad. Xayawaanka badda ku jira iyo kalluunka iyo shimbiruhu waxay ahaayeen kuwii xigay ee Ilaah sameeyey. Maalintii shanaad Ilaah wuxuu sameeyey kalluunka waaweyn iyo kuwa yaryar, shimbiraha lugaha dhaadheer iyo sida gorayada iyo shimbiraha yaryar. Ilaah wuxuu sameeyey nooc kasto kalluun ah si ay u buuxiyaan biyaha dhulka. Waxaa kaloo sameeyey shimbiraha nooc kasta si ay ugu raaxaystaan dhulka iyo badda iyo cirkaba. Intaas kadib Ilaah mar kale wuxuu yidhi dhulka ha soo bixiyo uun nool oo caynkiisa dhala. Nooc kasta oo xayawaan iyo cayayaan iyo xamaarato ah ayaa dabadeetana samaysmay. Waxaa jiray oo samaysmay maroodiyaal dhulka kaga gariirinaya iyo dabagaalayaal, daanyeero iyo yaxaasya, dirxiyada iyo cayayaanka kale. Geriga qoorta dhaadheer iyo bisadaha yaryar ayaa iyaguna abuurnay. Nooc kasta oo xayawaan ah waxaa sameeyey Ilaah maalintaas. Oo waxaa jiray fiid iyo subax maalintii lixaad. Ilaah maalintii lixaad wuxuu sameeyey wax aad cajiib u ah. Wax waliba hadda diyaar ayay u ahaayeen ninka. Waxaa jira cunto ku taalla dhirta iyo xayawaanno u adeegaya. Ilaah wuxuu yidhi, Aan nin inoo eg ka samayno araggeenna oo iyagu ha xukumeen kalluunka badda iyo hadda hawada, iyo xoolaha iyo dhulka oo dhan iyo waxa dhulka gurgurta oo dhan. Markaa Ilaah wuxuu dadka ka abuuray araggiisa oo Ilaah araggiisa ayuu isaga ka abuuray. Ilaah wuxuu Aadan ku yidhi, Geed kasta oo beerta ku yaalla wax baad ka cuni kartaa, laakiin geedka aqoontan wanaagga iyo xumaanta waa inaad waxba ka cunin. Waayo, maalintii aad wax ka cuntid, hubaal waad dhiman doontaa. Oo Rabbigaa Ilaah ahu wuxuu yidhi, Ma wanaagsana in ninkii keligiis ahaado, waxaana uu samayn doonaa mid caawisa oo ku habboon. Ilaah dabadeed wuxuu Aadan u keenay hadda dusha iyo dugaagga oo dhan, oo wuxuu iyagii u bixiyey magacyo oo magac bixintaasi wuxuu ku ahaa xariif laakiin dugaagga oo dhan iyo hadda oo dhan kamuu helin wax caawiya oo isaga ku habboon ilaa wuxuu aadan ku riday hurdo dheer dabadeetana intuu isagii ka saaray feedha feedha ka mid ah feedhihiisa ayuu waxa uu ka sameeyey naag naagtan ilaah uu sameeyeyna waxa ay ahayd lamaanaha ku habboon aadan ilaa wax kasta wuxuu ku sameeyey lix casho kadibna ilaah wuxuu barakadeeyey ilaahay wuxuu barakadeeyey maalintii toddobaad oo wuxuu ka dhigay maalin nasasho beerceedan dhexdeeda aadan iyo xaawo oo naagtiisii ahayd waxay ku haysteen farxad dhammaystiran iyagoo adeecaya ilaah ilaah waxa uu ahaa rabbigooda kan iyaga wax kasta siiya saaxiibkood markii ilaah sameeyey wax kasta qiso ka ahaata ereyga ilaah kitaabka quduska ah waxaa laga helaa bilowga kow ilaa laba ereyada furniinkooda wax buu iftiimiyaa zabuurka hal hal sagaal hal saddex eber ilaa wuxuu ogsoon yahay inaan samayno waxyaalo xunxun kuwaas oo ku magacaabo dembi ciqaabka dembiga waxa weeye dhimasho ilaa si aad ayuu inoo jecel yahay waxaanu soo diray wiilkiisa ciise si uu ugu dhinto isku tallaab korkeeda una bixiyo qaanta dembiyadeenna haddaba hadaad rabo inaad ka soo laabato xadgudubyadaada sidan ku dheh ilaah ilaahaygaygii weynaayow waxaan rumaysanahay inuu ciise u dhintay aniga awadey isagoo haddana nool fadlan ii kale oo iga cafi dembiyadaada si aan iminkaba u helo nolol cusub oo aan adiga weliga kuula jiro igu caawi inaa adiga awgaa u noolaada anoo ka dhigan ilmahaaga aamiin yooxana saddex ilaa lix toban akhri kitaabka quduska ah oo maalin walba ilaah la hadal